bismillahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wuxuu maanta aaday magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga halkaasuu u aaday in medical check up ama waxa la yidhaahdo inuu maaragtay caafimaadkiisa guud isa soo jagareeyo ama soo eego xaaladda muddo kooban ayuuna ku noqnaan doonaa kadibna wuxuu kusoo noqon doonaa magaalada muqdisho waa garta goormu soo laabanaya kusoo laabanaya muqdisho adiga maalmo waxay ku xiran tahay caafimaadka iyo sida uu usoo dhamaado kadibna sida ugu dhaqsiyaha badan buu usoo laabanayaa madaxweynuhu maaragtay waxaa kaloo xagga jira familkiisii uu soo booqanayaa marka intaas unba u baxay wax hadda caafimaad darra ama dhib ama uu madaxweynuhu dareemayay ama uu qabay haba yaraatee ma jiraan oo aan dareemi karo websaadiya qaarkood warar aan runtii xaqiiq ahayn inay qoreen madaxweynuhu aad buu u caafimaad qabay aad buu u ladnaa habka u baxayna ma ahayn xanuun haye waxay ahayd bal in uu isa soo eego caafimaadkiisa waa gartay marka dareenka keenay inuu baaritaan caafimaad isku sameeyo maxay ahayd ma xanuun yimidba mise waa taxadar maya waa taxadar muddo sanad iyo bilooyin ayuu madaxweynuhu shaqaynayay habeeniyo maalin hal marna nasashada uusan qaadan marka hadda bacdamaa isbedelkii xukuumaddii la sameeyey xukuumad cusub inay dardar geliso holii la sugayo wuxuu u arkay waktiga ugu haboon hadda inay tahay inuu bal isbuucan ka faa'iidaysto intaas ayaa maaragtay ujeedadiisu ay ahayd waa gartay dabcan marka dadka ay soomaalidu ay maqlaan madaxweynihii baaritaan caafimaad baa loo qaaday waad la socotaa dabcan waxyaaba fara badan baa dadku isweydaarsan karaan marka maxaad ku dhielay dadka soomaalida marka la eego xaaladda caafimaadka ee madaxweynaha dadka soomaaliyed waxaan u cadaynaynaa in madaxweynahooda jamhuuriyadda federaalka uu aad iyo aad u caafimaad qabo aadna u ladan yahay haba yaraatee aysan jirin wax maaragtay keeni kara concern ama maaragtay tabasho aad iyo aad buuna u caafimaad qabay wuxuuna maaragtay u tegay taxadar iyo inuu bal caafimaadkiisa soo eego wax haba yaraatee kale oo jiray ma jiraan marka dadka waxaan aada iyo aad uga digaynaa inay wararka aan kutirkutaanka ahayn ay dhegaystaan waxaanan u ballan qaadaynaa ama u xaqiijinaynaa in madaxweynuhu uu caafimaad qabo waa garta arrin kale haddaan ku weydiiyo taa wax yar ka duwan waxaa jirta eedeyn aada u kulul oo dowladda iyo madaxweynahaba si gaara uga timid madaxa hay-adaha sirdoonka james claber oo ku eedeeyey dowladda soomaaliya sanadkii lasoo dhaafay isqabqabsi gudahooda ah iyo hoggaan daciifa oo madaxweynaha uu muujiyey labada eedood buu soo jeediyey jawaabtiina dabcan waad aragteen runtii waan aragnay arrintaas james claba runtii waxaan leenahay wax xaqiiqo ku dhisan haba yaraatee ma ahayn arrinta uu uu sheegayna ma aha mid saxa ma aha mid aan la qabno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana muddadii uu shaqaynayey caalamkao dhan baa qiray dadaalada la sameeyey iyo inuu ahaa nin hoggaan aada iyo aad maaragtay u adag islamarkaana isbedelo fara badan dalkii ku dhaliyey midda kale waxaa iyadana xusid mudan oo shacabka soomaaliyeedna aada uga dharagsan yihiin cidda qiimeynta ku samayn karta madaxweyne soomaaliyeed ama hogaamiye soomaaliyeed waa cidda mandate-ka uu hayo u shaqaynayo shacabka soomaaliyeed ayaana maaragtay mudan inay qiimeyn ku sameeyaan madaxweynahooda dad ajaaniba inay madaxweyne waddan kale qiimeyn ku sameeyaan runtii arrin aada loola fajacay ayay noqotay ha yeeshee waxaan aaminsannahay in eedeemahaas aysan sax ahayn midda kale oo ah in isqabqabsi uu jirayna runtii taas waa iyadana mid xaqiiqada ka fog waa jirtay in ra-iisul wasaarihii hore isbedel maaragtay lagu sameeyey taasna waxay ahayd mid baarlamaanka iyo broceska iyo dimuqraadiyadda u degsan dalka lagu maaragtay mariyey waxay ahayd mid lagu tijaabiyey hay-addeenna maaragtay sharci dejinta ee baarlamaanku inuu yahay mid faragelinshayna aan aqbalaynin arrimaha jirana ku xallin kara sida dastuurka uu qabo arrintaasna waxay ahayd in lagu ammaano dowladda iyo madaxdeeda bacdama ay tahay markii ugu horeysay waafaqsan sharciga isbedel loo sameeyey isbedelkan wuxuu ahaa mid runtii madaxweynuhu uu daynayay vishinkiisa laba kun iyo lix iyo tobanka sidii lagu gaari lahaa in loo baahnaa dhiig cusub in loo baahnaa isbedel cusub in loo baahnaa in la dardargeliyo howlaha dhiman iskii laba kun iyo lix toban doorashooyin loo gaaro marka arrimahaas arrimahaas waxaan qabnaa inaysan ahayn sax ah waxaa jirtay maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa ka go'naa internetka mobeylada laga galo taasoo daba socotay go-aankii al-shabaab hore u soo rogtay oo internetka ay ku amartay inay joojiyaan adeegyadaas arrintii waxay ka dhaqan gashay dhulka dowladdu ay ka taliso iyo weliba dhulka al-shabaab ay joogto labadaba jawaabtiina maxay tahay runtii annaga dowladda daana mas-uuliyad gaara naga saaran shacabka soomaaliyeed sida ay u dhaqmaan kooxaha argagixisadana uma dhaqmi karno inay handadaan maaragtay ganacsatadii inay maaragtay shacabkii adeegoodii ay ka joojiyaan runtii waxaasoo dhan waa dareemi kartaa waxa waaye ficilada argagaxa ee lagu sameynaya shacabka soomaaliyeed dowladdu mas-uuliyad baa ka saaran shacabkii arrimahaasna ma doonaya inaan hadda idaacadaha iyo publica uga hadlo laakiin waxaan shacabka u xaqiijinaynaa in dowladdu gaar ahaan xukuumaddu ay dadaal ku jirto arrintaas ah isla markaana maaragtay si allaal sidii shacabka adeegyadoodii iyo wax allaal waxay istaahileen uheli lahaayenna lagu guda jiro lagana shaqaynayo intaas wax dhaafsiisan oo aan idaacaddii kasii dayn karno hadda ma jirto laakiin waa fal argagixiso argagixisadana waa lagu yaqaan inay shacabka cunaqabateeyaan marka waxa ay uga duwan tahay falalkoodii hore ma jirto dowladdana maaragtay waa ka go-an tahay si mas-uuliyadi ku jirto inay arrinta tan u maareyso